war qoraal oo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada soomaaliya ayaa maanta mar kale lagu soo saara awaamiir hor leh oo ku saabsan hawada soomaaliya war qoraal oo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa lagu joojiyey dhammaan duulimaadyadii gudaha laga bilaabo taariikh sagaaabaatanka bishan oo ku beegan maalinta berita ah war qoraal oo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka ayaa lagu sheegay in awaamiirtii hore loo soo saaray xildhibaada hawada ee duulimaadyada caalamiga weli uu yahay sideedii sidoo kale dhammaan diyaaradaha gudaha ka samayn jira duulimaadyada ayaa hadda la faray inay joojiyaan tani waxaa loogol leeyahay xaqiijinta iyo ka hortaga xanuunka koronafirus oo hadda saddex kiis laga helo soomaaliya oo qof ka mid ajnabi uu yahay sidoo kale warkan ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada waxaa lagu sheegay in diyaaradaha xamuulka ee raashinka qaada ay soo dalbadaan afar iyo labaatan saa ka hor intaysan duuli samaynin shaqaalaha diyaaradaha gacanta ku haya ayaa la faray inay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee talooyinka la xiriira sida looga hortegi karo xanuunka koronafirus dowladda soomaaliya hore waxay u qaada tillaabooyin ay ka mid ahaayeen in la fasaxay jaamacadaha iskuullada iyo goobaha dadweynaha sidoo kale waxaa la fasaxay shaqaalaha dowladda maalintii shalay ahaydna wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxay ku celisay inaysan dhici karin wax ciyaaro ah oo dadku isku yimaadaan dhammaan tillaabooyinka waxaa loogala jeeday sidii looga hortegi lahaa xanuunka koronafirus oo hadda soomaaliya saddex kiis laga helay laba qof oo soomaali ah iyo qof ajnebiya oo maalintii shalay wasaaradda caafimaadka xaqiijisay magaalada muqdisho dadku hadda waxay aad u hadal hayaan xanuunka koronafirus waxaana wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolka magaalada ay ka bilaabeen olole wacyigelinleed oo dadkay kaga digayaan ka fogaanshaha kulamada dadweyne iyo wax walba suuragala xanuunkan uu ku fidi karo cabdulqaadir okey v o a muqdisho